halka weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukun shan sano ah oo xabsiga ku riday mid ka mid a khubarada falanqeeya siyaasadda iyo amniga geeska africa oo lagu magacaabo matt briden oo ka mid ah aasaasayaasha hay-adda cilmi baarista ee sahan research maxkamadda ayaa ku eedeysay matt briden faafinta sir qaran warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta u fadhiisatay dhegaysiga dacwado ka dhana shan eedaysanoo haddaan ku jirin gacanta dowladda soomaaliya waxaana maxkamadda gobolka banaadir maanta xukun shan sano ay ku riday math baraydan iyadoo sidoo kale maxkamaddu ay sheegtay inaan lagu helin eeda loo soo jeediyey rashiid cabdi khayre cabdiraxmaan raage david hopkins robinson collin iyo emmanuel diser garyaqaan cabdiqaadir maxamed xasan guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa ku dhawaaqay xukunka loo cuskaday math baraydan maxkamadda waxaa u caddaa kow in adeegsana matt bridan ku dhashay u k haysta dhalashada canada degan kenya ahna milkiilaha sahan lagu helay eedda ku xusan qodobka boqol sagaashan iyo sagaal faqrada koowaad ee xeerka ciqaabta si waafaqsan qodobka boqol labaatan iyo saddex ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda iyadoo raacayso qodobada qodobka boqol labaatan iyo afar faqrada koowaad xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxay sidoo kale ku heshay eedeysana matt briden qodobada laba boqol toban iyo shan faqrada koowaad iyo saddex boqol labaatan iyo sideed xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda gobolka banaadir waxay ku xukuntay dambiile matt briden ku dhashay u k degan kenya shan sano oo xarig ah maxkamadda waxay sidoo kale ka mamnuucday hay-adda sahan inay ka howlgasho beyga jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed xukunkan waxaa la gaaray maanta oy taarikhdu tahay lix iyo labaatankii bishii tobnaad laba kun koo iyo labaatan ciddii aan ku qanacsaneyn waxaa u furan dhacfaan muddada sharciga ogon yahay wabilahi towfiiq sanadkii laba kun sideed iyo tobankii ayay dowladda soomaaliya ka mamnuucday hay-adda sahan research inay ka howlgasho soomaaliya waxaana hay-adda madax ka ah maat baraydan oo maanta xukun gaaraya shan sano xabsi ay ku xukuntay maxkamadda gobolka banaadir walow gacanta dowladda uusan ku jirin cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kalena waxaa xukunkan ka hadlay sahan research oo jawaab ay usoo dirtay v o eda ku sheegtay in sahan research ay aada uga xun tahay xukunkan islamarkaana uu shaki uga jiro kalsoonida lagu qabi karo hanaanka cadaaladda ee la maray iyo tusaalaha ay bixinayso waxay sheegtay sahan research inay rafcaan ka qaadanayso go-aanka inkastoo aanay caddayn sida rafcaankaasi uu u meel mari karo maadaama nidaamka garsoorka ee soomaaliya uu yahay shaqo ay weli ku socoto aan dhammaystirnayn waxay sheegtay sahan research inay ku faraxsan tahay cilmi baaristeeda iyo falanqaynta ay samayso ee ku saabsan dhismaha nabadda soomaaliya iyo guud ahaan gobolkaba hay-adda ayaa sheegtay in warbixinahooda ay u furan yihiin dadweynaha qofkii danaynayana uu qiimeyntiisa ku samayn karo waxaa kaloo sheegtay inaanay u baahnayn inay sharci jebiso si ay xog u hesho waxa ay hay-addu sheegtay inaanay marna sharci jebin sahan research ayaa tilmaantay kuna tilmaantay dacwadda ka dhanka ah inay ahayd mid ay saameyn xoogan ku leedahay madaxtooyada soomaaliya waxay sheegtay hay-addu in ay rajaynayso ayna filayaan in codadka madaxa bannaan ee soomaaliya oo ay ku jiraan hay-adaha cilmi baarista warbaahinta iyo beesha caalamka oo shaqadooda taageera ay xukunkan u arki doonaan inuu calaamad u yahay in ay dowladda soomaaliya ku siqayso kelitelisnimo ayna aada uga shaqayn doonto sidii loo ilaalin lahaa dimuqraadiyadda